samu'eelkii koowaad cutubka toban iyo toddobaad haddaba reer falastiin waxay soo wada ururiyeen ciidamadoodii oo dagaal isu diyaariyey oo waxay dhammaantood ku soo wada urureen sokoo oo ay reer yahuuda leeyihiin oo waxay soo degeen efes damiin oo u dhexaysa sokoo iyo caaseeqaah markaasay saa'uul iyo raggii reer binu israa'iilna isi soo wada urursadeen oo waxay soo degeen dooxada eelaah oo isu diyaariyeen inay la dagaalamaan reer falastiin oo reer falastiin waxay soo istaageen buur dhinaca reer binu israa'iilna waxay soo istaageen buur dhinacii kale ah oo waxaana labada qolo u dhexaysay dooxo oo waxaa xeradii reer falastiin ka soo baxay nin tiiri ah oo magaciisa la yidhaahdo goli'aad oo reer gaad ah oo dherarkiisuna wuxuu ahaa lix dhudhun iyo taako oo waxaa madaxiisa u saarnaa koofiyad naxaas ah dharbir ahna wuu huwanaa oo dharka miisaankiisuna wuxuu ahaa shan kun oo shaqeel oo naxaas ah oo lugahana waxaa ugu xidhnaa naxaas garbaha dhexdoodana naxaas kale oo samayda warankiisuna waxay la ekayd dharsameeyaha looxiisa oo miisaanka afka warankiisuna wuxuu ahaa lix boqol oo shaqeel oo bir ah oo waxaana hor socday gaashaansidihiisii oo intuu soo istaagay ayuu ku qayliyey ciidamadii reer binu israa'iil oo ku yidhi war maxaad ugu soo baxdeen oo aad dagaal isugu soo diyaariseen sow anigu ma ihi reer falastiin idinna ma ihdin addoommadii saa'uul haddaba nin iska soo doorta oo isna ha ii soo dhaadhaco oo hadduu awoodo inuu ila diriro oo i dilo markaas waxaan idiin noqonaynaa addoommadiinni laakiinse haddaan ka adkaado oo dilo isaga markaas waxaad noo noqonaysaan addoommo oo waad noo adeegaysaan oo kii reer falastiin wuxuu yidhi ciidamada reer binu israa'iilow car maanta ii soo dira nin ila dirira oo saa'uul iyo reer binu israa'iil oo dhammu markay maqleen erayadii reer falastiin way naxeen aad bayna u cabsadeen haddaba daa'uud wuxuu ahaa wiil uu dhalay nin reer ifraad ah oo deggan baytulaxamta reer yahuuda oo magaciisana la yidhaahdo yeesey oo isna wuxuu lahaa siddeed wiil oo ninkaasuna wuxuu ahaa nin duq ah oo joogay wakhtigii saa'uul oo dadkana aad buu ugu dhex gaboobay yeesey saddexdiisii wiil oo waaweyneed waxay saa'uul u raaceen xagga dagaalka oo saddexdiisii wiil oo dagaalka tagtay magacyadoodii waxay ahaayeen eli'aab kii curadka ahaa iyo abinaadaab oo ku xigay iyo kan saddexaad oo shamaah ahaa oo daa'uudna wuxuu ahaa kii ugu yaraa saddexdii ugu waaweyneedna waxay raaceen saa'uul daa'uudna hadba saa'uul wuu ka tegi jiray wuuna ku soo noqon jiray inuu idaha aabbihiis baytlaxam ku daajiyo aawadeed oo kii reer falastiinna wuu soo dhowaan jiray subax iyo fiidba oo wuxuu ismuujiyey afartan maalmood markaasaa yeesey wuxuu wiilkiisii daa'uud ku yidhi waxaad walaalaha u qaaddaa eefaah hadhuudhkan duban ah iyo tobankan xabbadood ee kibista ah oo haddiiba xeradii u qaad oo walaalaha u gee oo tobankan xabbadood ee burcadka ahna waxaad u geysaa kun u taliyahooda oo soo eeg sida walaalaha xaalkoodu yahay warkooda oo xaqiiq ahna ii keen haddaba saa'uul iyo iyagii iyo raggii reer binu israa'iil oo dhammu waxay joogeen dooxadii eelaa iyagoo reer falastiin la diriraya markaasaa daa'uud aroor hore kacay oo wuxuu idihii kaga tegey mid dhawra dabadeedna intuu tegey ayuu qaaday wixii yeesey ku amray markaasuu yimid meeshii gaarifardoodku tubnaa intii ciidankii goobta dagaalka u baxayey ay dirirta u qaylinayeen oo reer binu israa'iil iyo reer falastiin dagaal bay isugu soo diyaariyeen iyadoo ciidanba ciidanka kale ka gees yahay oo daa'uud wuxuu alaabtiisii kaga tegey kii alaabta dhowrayey gacantiisii wuuna ku orday ciidankii oo intuu walaalihiis u tegey ayuu salaamay oo intuu walaalihiis la hadlayey bal eeg waxaa soo baxay tiirigii reer falastiin ee gaad ka yimid ee magaciisa goli'aad la odhan jiray isagoo ka soo dhex baxay safafkii reer falastiin oo wuxuu ku hadlay ereyadiisii hore oo kale daa'uudna taas wuu maqlay oo raggii reer binu israa'iil oo dhammu markii ay ninkii arkeen ayay ka carareen aad bayna uga cabsadeen oo raggii reer binu israa'iilna waxay yidhaahdeen war ma aragteen ninkan soo baxay hubaal wuxuu u soo baxay inuu reer binu israa'iil carreeyo oo waxay noqon doontaa in ninkii isaga dila uu boqorku taajir ka dhigi doono oo maal badan siin doono gabadhiisuuna siin doonaa oo reerka aabbihiisna ku dhex xorayn doonaa reer binu israa'iil markaasaa daa'uud raggii dhinaciisa taagnaa la hadlay oo ku yidhi ninkii dila midkan reer falastiin oo ceebta ka qaada reer binu israa'iil maxaa lagu samayn doonaa oo bal yuu yahay buuryaqabkan reer falastiin ee ilaaha nool ciidamadiisa caraysan karaa oo dadkiina waxay ugu jawaabeen oo ku yidhaahdeen sidaan baa lagu samayn doonaa ninkii dila oo markuu ragga la hadlayey eliyaab oo ahaa walaalkiisii ugu weynaa ayaa maqlay oo eliyaabna aad buu ugu cadhooday daa'uud oo wuxuu ku yidhi war maxaad u soo dhaadhacday oo bal yaad uga soo kacday xayntii idaha ahayd oo cidlada joogtay anigu waan aqaan kibirkaaga iyo xumaanta qalbigaaga ku jirta waayo waxaad u timid inaad dagaalka fiirsato markaasaa daa'uud ku yidhi bal maxaan haatan sameeyey sow hadal uun ma ahaa markaasoo isagii uga jeestay mid kale oo sidii oo kaleu kula hadlay oo dadkiina sidii hore oo kaley ugu jawaabeen oo erayadii daa'uud ku hadlay markii la maqlay ayaa saa'uul loo warramay oo isna wuu u soo cid diray oo daa'uudna wuxuu saa'uul ku yidhi ninna yuusan u cabsan isaga aawadiis anoo addoonkaaga ah ayaan u tegi doonaa oo la diriri doonaa midkan reer falastiin oo saa'uulna wuxuu daa'uud ku yidhi adigu ma awoodid inaad la dirirto midkan reer falastiin waayo waxaad tahay wiil yar isna dagaalyahan buu ahaa tan iyo yaraantiisii oo daa'uudna wuxuu saa'uul ku yidhi anoo addoonkaaga ah waxaan hayn jiray idaha aabbahay oo haddii libaax ama oorsas yimaado oo idaha nayl yar ka qaato waan ka daba ordi jiray oo intaan wax ku dhifto ayaan afkiisa ka soo bixin jiray oo hadduu igu soo boodana intaan garka ku dhowo ayaan dili jiray anoo addoonkaaga ah libaaxii iyo oorsadiiba waan dilay oo midkan reer falastiin oo buryaqabka ahuna iyagoo kaluu noqon doonaa waayo wuxuu carreeyey ciidamadii ilaaha nool oo daa'uud wuxuu haddana yidhi rabbiga iga samata bixiyey ciddiyihii libaaxa iyo ciddiyihii oorsada ayaa haddana iga samata bixin doona gacanta midkan reer falastiin markaasaa saa'uul wuxuu daa'uud ku yidhi tag rabbigu ha kula jire markaasaa saa'uul daa'uud u xidhay dharkiisii oo madaxiisana u saaray koofiyad naxaas ah oo wuxuu kala huwiyey dhar bir ah oo daa'uudna seeftii buu ku kor xidhay dharkiisii oo wuxuu isku dayey inuu socdo waayo ma uu tijaabin markaasaa daa'uud wuxuu saa'uul ku yidhi kuwaan kuma socon karo waayo ma aan tijaabin markaasaa daa'uud iska dhigay wuxuuse gacanta ku qaatay ushiisii oo biyo mareenku ka sii doortay shan dhagax oo siman oo wuxuu ku ritay kolaygii arijirka ee uu haystay kaasoo ahay qandigiisii oo warafkiisiina gacantuu ugu jiray markaasuu u soo dhowaaday ninkii reer falastiin oo ninkii reer falastiinna daa'uud baa u soo dhowaaday ninkii gaashaanka u sidayna wuu hor socday oo markii kii reer falastiin wax fiiriyey wuxuu arkay daa'uud wuuna quursaday waayo wuxuu ahaa wiil yar uun oo cas oo soo jeed qurxoon markaasaa kii reer falastiin wuxuu daa'uud ku yidhi war anigu ma ey baan ahay waa adiga ulo ii soo qaataye oo kii reer falastiin daa'uud buu ku habaaray magacyadii ilaahyadiisii kii reer falastiinna wuxuu daa'uud ku yidhi ii kaalay oo hilibkaagaan siin doonaa haadka hawada iyo dugaagga duurka markaasuu daa'uud kii reer falastiin ku yidhi adigu waxaad ii soo qaadatay seef iyo waran iyo hoto aniguse waxaan kuula imid magaca rabbiga ciidamada kaasoo ah ilaaha ciidamada reer binu israa'iil ee aad caraysiisay maanta rabbigu gacantayduu ii soo kaa gelin doonaa waanan ku dili doonaa oo madaxaanan kaan goy doonaa oo maanta meydka reer falastiin ciidankooda waxaan siin doonaa haadka hawada iyo dugaagga dhulka si dunida oo dhammu ay u ogaato in ilaah ku dhex jiro reer binu israa'iil iyo si uu shirkan oo dhamm u ogaado inaan rabbigu wax ku badbaadin seef iyo waran waayo dagaalka rabbigaa leh oo gacantayaduu idinku soo ridi doonaa oo markii reer falastiin soo kacay oo uu soo dhowaaday inuu daa'uud ka hor tago ayaa daa'uud soo dhaqsaday oo ku soo orday xaggii ciidanka inuu ka hor tago kii reer falastiin markaasaa daa'uud gacanta geliyey kolaygiisii oo dhagax kala soo baxay oo intuu warfiyey ayuu kii reer falastiin wejiga kaga dhiftay oo dhagaxiina wejigiisuu dalaq yidhi markaasuu dhulka afgembi ugu dhacay sidaasuu daa'uud kii reer falastiin kaga adkaaday waraf iyo dhagax oo wuu ku dhiftay wuuna dilay laakiinse daa'uud gacanta seefu uguma jirin markaasaa daa'uud orday oo ag istaagay kii reer falastiin oo wuxuu ka qaatay seeftiisii oo galkii ka soo bixiyey oo intuu ku bireeyey ayuu madaxiina kaga gooyey oo kuwii reer falastiinna markay arkeen in tiirigoodii dhintay ayay carareen markaasay raggii reer binu israa'iil iyo raggii reer yahuuda kaceen oo qayliyeen oo waxay eryadeen reer falastiin tan iyo dooxadii iyo ilaa irdaha ceqroon oo dhaawacii reer falastiinna waxay ku dhaceen jidka shacariyim iyo tan iyo gaad iyo ilaa ceqroon oo reer binu israa'iilna way ka noqdeen reer falastiinkii ay eryanayeen oo xeradoodiina way dhaceen markaasaa daa'uud madaxii kii reer falastiin qaaday oo yeruusalaam keenay laakiinse hubkiisii teendhadiisuu dhigay oo saa'uulna markuu arkay daa'uud oo u baxaya kii reer falastiin ayuu abneer oo ahaa sarkaalkii ciidanka ku yidhi abneer yarkaanu waa ina ayo oo abneerna wuxuu ku yidhi boqorow noloshaadaan ku dhaartaye kuuma sheegi karo markaasaa boqorkii wuxuu ku yidhi soo haybso yarka ina ayihiisa oo markii daa'uud ka soo noqday diliddii kii reer falastiin ayaa abneer kaxeeyey oo saa'uul hor keenay isagoo gacanta ku wata madaxii kii reer falastiin markaasaa saa'uul ku yidhi inan yahow ina ayaad tahay oo daa'uudna wuxuu ugu jawaabay waxaan ahay wiilkii addoonkaaga yeesey ee reer beytlaxam